إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأما بعد وعن كسوة كتابك روضة الأنوار في سيرة النبي المختار لشيخ صفي الرحمن المبارك كفور رحمه الله وعن سوء قرني وان كويري غزوة بدر الكبرى دولانكي بدر اوينا غزوة بدر دولانكي بدر الكبرى اوينيت وهي غزوadaas أول معركة waa dagaalkii ugu horeeyey فاaصلة oo kala saartay bayna qرayشhi qرayشh iyo والمسلimiiنa مسلimiinta waa goob dagaale ugu horeyday ee ay iskaga hor yimaadaan qرayشh iyo مسلimiinta oo ay ku kala baxaan وaسaببhaa sababkeeduna wuxuu ahaa أنa رasuuل اللahi rasuulka ilaahi صلى الله عليه وسلم kaana wuxuu ahaa bilmirsaadi mid dhabbada ugu jira lilciiri awrtii safarka aheed anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa bilmirsaadi mid u dhabbo galay lilciiri awrtii safarka aheed allatii awrtii faatat u ka fakatay ila shaami shaam uga fakatay xiinamaa waqtigii kharaja uu u baxay ilaa dilcushayra dilcushayra markuu baxay darsigeenni ugu dambeeyey ku jirtay dilcushayra markuu nabigu u baxay sala allahu calayh wasalam sanadii labaad ee hijirada bisha jumaadul-uula ama jamaadulaakhir ayay ahayd marka waa markay awrtaasu ka timid maka ee ay ku sii jeeday shaam markaasuu dhabbada inuu u gala go-aansaday markaas waa tii ka fakatay waa tii ka fakatay markaas marka wa arsala nabigu wuxuu diray lahaa awrtaas rajulayni laba nin u daray laba ninuu u diray markii uu nabigu islahaa sala allahu calayh wasalam markaan way dhowda inay ka soo gadoonto shaam oo ay ku soo wajahan tahay maka iyadoo raran ayuu laba nin u diray labada ninna waxay kala ahaayeen dalxata ibnu cubaydillaah iyo saciid ibnu zayd labadaasay ahaayeen markuus yidhi awrtii waa soo gadoonto waa ka soo rogmatay shaam ayuu labadaas u diray dalxatu ibnu cubaydillaah iyo saciid ibnu zayd labadaasuu u diray oo uu yidhi awrtaas warkeeda keena meelaha ay soo marayaan marka wuxuu yidhi waa arsala nabigu waa u diray lahaa awrtaas rajulayni laba nin ilaa ila alxawraa ilaa ay ka gaareen meesha la yidhahdo xawraa oo min ardi shaam ka mid ah say u socdeen oo u socdeen awrtaasu waxaan rabaa labadaas nin oo awrtaas xogtooda loo diray waxay gaareen meesha la yidhaahdo alxawraa oo dhulka shaam ka mid ah waxayna halkaas u tageen liyaatiya inay la yimaadaan bikhabarihaa awrta warkeeda inay keenaan saasaa nabigu u diray liyaatiya inay la yimaadaanoo keenaana nabigu u diray waxa weeye bikhabarihaa awrta warkeeda falamaa marad markay martay bihimaa labadaas saxaabi alciiru awrtii asraca waa degdegeen ila almadiinati madiinay u degdegeen meeshaas ayagoo joogay awrtii arkeen markay awrtii arkeen ayay si degdega u baxeenoo orod waxay ku tageen madiina madiinay orod ku tageen fanadaba waa u yeedhay lahaa awrtaas darteed rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayh wasalam almuslimiina muslimiintii rasuulku marka muslimiintii u yeedhay wuxuuna ugu baaqay inay u soo baxaan awrtaas in waddada loo istaago kufaartu ay leedahay oo lasoo qabto waa dhaqaalihii waxa weeyaan quraysheed agarkeediiyay sidaa awrtu marka nabigu wuxuu muslimiinta ugu yeedhay fanadaba waa ugu yeedhay lahaa awrtaas darteed rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam almuslimiina dadkii muslimiinta ahaa walam yacsid kumana adkayn walam yaczim kumana adkayn calayhim dushooda alkhuruuja bixitaanka go-aan ugama dhigin oo kuma go-aaminoo ma dhihin qof hari karaa ma jiro waa waajiban lasoo baxo ma dhihin laakiin khiyaar ahaan uu siiyey wuxuu yidhi fursadaasaa jirta oo laga faa'iidaynaa qofkii markaa diyaara oo ah soo baxo marka kuma go-aaminoo qof walba waa inuu soo baxo ma dhihino casiima kama dhihin casiimadu waa go-aanka iyo waajibka fantadaba waxaa u soo baxay alaaamia aaaata cashara rajulan waqiila waxaa la yidhi alaaamia arbacata cashar waqiila waxaa la yidhi alaaamia wa sabcata cashar rajulan waxaa u soo baxay saddex boqol iyo toban iyo saddex nin ayaa usoo baxeen riwaayadaha gobol saasay leeyihin riwaayadaha gobolna waxay leeyihin saddex boqol toban iyo afar riwaayadna waxay leedahay saddex boqol toban iyo toddoba waa wax isku dhow dhow marka sidaanayna kala ahaayeen ragga soo baxay اثنان وثمانون أو ثلاثة وثمانون أو ستة وثمانون من المهاجرين سديتن يا طور المهاجرين أهاي سديتن يا لبا ولا يري سديتن يا صدح ولا يري سديتن يا لح ولا يري مركا انتاس المهاجرين تأهاي وواحد وستون من الأوس لحدا يكون وحي أهاي غير أوس ومئة وسبعون بقول يتطبعتنا من الخزرج أهاي كان غير خزرج أدغو بضان markaasna reer khasraj way ka badan yihin reer awska walam yatakid ma samaysan haaulaa'i raggaasu uhbatom diyaargarowgoodii alkaamilata dhammayska tirnaa raggan soo baxay laftirkooda diyaargarow dhammaystiran oo ay u diyaargaroobeen gaalada la kulankeeda ma haystaan wixii uu markaas gacantu gaartay unbaa la soo qaatay ee dagaal loo diyaargaroobay oo loo soo qaatay hubkii ugu munaasibka ahaa ma ahayn maxaa yeele waxa weeyaan waxay ahayd arrin oo gondoka dhalad ah amase waxa weeyaan kusoo booda ahoo aan loo diyaargaroobin marka markaas wixii diyaarsanaayo hore loo soo qabsaday walam yataqid ma qaadano uma samaysan haaulaa'i raggaas uhbatam diyaargarowgooda alkaamilata oo dhammayska tiran ma aysan qaadan falam yakun macamle jirkooda ma ahayn ilaa farasaani laba faras maani tignikada lagu dagaalama waa fardo labay ka haysteen ciidankaasoo dhan wax fardooley ah labadooda waxa weeyaan waxaa kala lahaa zubayr ibnu cawaam iyo miqdaad ibnu lswad alkindi labadaasaa laba faras wateen labadaas ayaa laba faras kala wateen zubayr ibnu cawaam iyo miqdaad ibnu lswad alkindi ayaa laba faras wateen wax kaleo fardoolaya lama arag wa sabcuuna baciiran iyo toddobaatan rati faqad oo kaliya toddobaatan neef oo geel ah oo waxa weyaan waxaa la samaynaa halkii neef waxa dhacda inay isku bedelaan saddex saxaabi oo hashaasaa saddexdaas ka dhaxayda markaasay isku bedelayaan midaa kora iyo labanaba lugayne marka cabaar la socdaa laleeyahy ka soo deg marka markaasuu mid kale kora labada kalena waa lugayne sidaasaa la iskugu bedelaa nabiga sala allahu calayh wasalam xataa sidaasuu ka mid ahaa wacaqada rasuululahi rasuulka alla waa xihay sala allahu calayh wasalam liwaaan calan calankaasoo abyada cad calankaasoo dafacahu u dhibay limusxab ibni cumayr calan weyn ayuu nabigu xidho calan guud macnaha oo ciidankao dhan ka dhaxeeya oo cad wuxuuna u dhiibay musxab ibnu cumayr wa kaana lilmuhaajiriina muhaajiriinta laftirkoodana calamuna u sugnaa calamkaasoo yaxmiluhu uu sido caliy ibnu abi aalib wa lilansaari ansaartana calamuna u sugnaa calankaasoo yaxmiluhu uu sido sacd ibnu mucaad marka calan guudoo ka dhaxeeya iyo labada ciidan laba calam oo kale leeyihiin wey wastakhlafa wuxuu uga soo tegay nabigu cala almadiinati madiina wuxuu uga soo tegoo khaliif uga soo dhigtay ibna ummi maktuum cabdulaahi ibnu maktuum oo indhool ah ayuu uga soo tegey isagaa madiine kasii mas-uula nabiga uga mas-uula salaada dadka isagaa tujina falamaa kaana nabigu markuu ahaaday birawxaa meesha laydhaha rawxaa markuu sii marayo arsala wuu diray makaanahu makaana ibni ummi maktuum cabdulaahi ibnu maktuum booskiisii wuxuu u diray abaalubaabata ibn cabdilmundir ninkaasuu ku bedelay saxaabigaasuu ku bedelay markuu meeshaas sii marayo uu soo diray markaasuu ihi lubaabow tag waxa weeyaan adigaa ka sii waali ah oo iiga sii wakiil ah waxa weyan magaalada madiina ninkaasuu ku bedelay wa kharaja rasuululahi rasuulka alla waa baxay sala allahu calayh wasalam min almadiinati magaalada madiinuu ka baxay yuriidu xaalu doonayo badran isagoo ceelkii badar doonayo u socda ayuu madiine ka baxay wa huwa bederkuna mawdicun waa meel calaa bucdi mia hamsa wa hamsiin boqol iyo konton iyo shan kilo u jirta waxa weyn magaalada madiina januuba qarbiya almadiina koonfur galbeed ayay madiine ka xigtaa waxa weeyaan koonfur waa dhankaas marka galbeedna waa tan marka meeshaas koonfur oo dhanka galbeedna xoogaa xigta ay madiine sidaas ugu addanta walidaas hadda markaad madiine ka baxdood maka xaggeeda u socoto oo aad waxa weeyaan dalxilayfa dhaafto cabaar socoto kadib aad arkayda jidkeedoo xaggaas u bayraya gacanta midig xaggeeda aad arkeen beder marka halkaas koonfur oo waxa weeyaan galbeed koonfur galbeed waxa weeyaan ayay ka xigtaa magaalada madiina boqol iyo konton iyo shanna waa u jirtaa tuxiitu bihi beder waxaa ku hareeraysan jibaalun buuro shawaahiqun dhaadheer buuro aad u dhaadheera saas ugu hareeraysan buura iyadana waxaad moodaa meel oo o la gelshay oo buuro lagu wareejiyey kaliya un saddex waddo laga galay leeda waddada maka marka laga yimaado laga soo galo oo shaamna u gudubta meelna waa ka soo gasha meelay ka baxdana waa leeda madiine qofkii rabaana waddo uu ka soo galay leeda waddo kalena male inta kale buuraa ku haleynaysan qorshaha loogu talagalay waxay tahay marka meeshaas waxay leedahay ceelal guryo waa meel lagu nasto safarku markuu ka yimaado shaam waa degaa maalmuhu hadduu rabo iska joogaa meel xooga aad u fiican wey ceelal laho guryo laho marka waxaa la rabaa markay degaan in saddexda irid laga istaago meel kaloo laga baxana ulisan ma jiro oo la yidhahdo keena waxaad haydaan markaas waana iska dhiibaayo ku qasbayn hadii saddexda irid laga dego laakiin waa inaad ogaataan mar kasta basiiradaas inta la akrinaayo waan arki doontaane dagaalkoo dhan waxa ugu muhiimsan waa sirdoonka dagaalkoo dhan waxa weeyaan mixwarka oo waxa weyan dagaalku wuxuu ku wareegaa oo badanaaba guusha allah iskale laakiin asbaabta maadiga ahi banu aadanku u haysto shayga ugu sarreeya waa sirdoonka hadba akhbaarta sida loo kala helo wey sida wararka loo kala heli og yahay intaasu ay waxa dhan markaas wuxuu ku talagalo nabigu ku dadaalay sala allahu calayh wasalama inaysan ogaanin inuu madiine ka soo baxay saasuu ku dadaal si markay meesha u degaan uu saddexda irid uga dego afartan inaa wadda wax weyn maaha iyaguna saddex boqol iyo xoogaa muslimiina wa taasuu ku dadaal laakiin ciidanka waxaa wada ruugcaddaa dagaal oo abu sufyaan a wada markaasuu asaguna wuxuu ku dadaalay inuu ogaado dhaqdhaqaaqa muslimiinta qof uu arko waa weydiiya ma isma yidhaha kan war laga heli maa gabar arido reetayda u arko wuxuu leeyahay maxamed iyo ciidankiisi kawa oday rabti ka maqan intuu arko wuxuu leeyahay maxamed ciidankiisa ka wa mid reer magaala hadduu arko wuxuu leeyahay maxamed ciidankiisa ka wa qofna ma daayo maxaa yidhaha warka meeshaad ka leedahay aduma taqaan khalaas markaasuu ogaaday inuu soo baxay nabiga iyo ciidankiisa markaasuu waddadiiba inta ka leexdu wuxuu ku dhigay xeerta khalaas saasuuna ku fakar marka waa hadba warka sida loo kala helo waa dagaalka dhan waa fiiri wuxuu yidhi tuxiitu waxaa ku hareeraysan bihi badar jibaarun buuro buurahaasoo shawaahiqo dhaadheer min kulli jaanibin dhinac kastay uga hareeraysan tahay walaysa fiihi kuma sugna beder ilaa alaaatu manaafida saddex meeloodoo laga baxo maahan manfadku waa waddada meesha laga baxo karo wey saddex waddo maahane meel kale male saddex waddo maahane wa manfadun hal waddo filjanuubi koonfur weeye oo waa waddada waxa weeyaan maka marka laga yimaado laga soo galo waddada markii koonfur laga yimaado waxa weeyaan maka laga soo gado wey halkaas waa mid wa huwa kaasuna alcudwat اlquswa waa dhinaca sare oo qur-aanku uu ku magacaabay alcudwat اlquswa cudwada waxaa la dhahdaa jaanib lwaadi cudwa waa jaanib lwaadi waadiga dhinaciisaa la ihahdaa cudwa cudwa iyo cidwana waa isku mid labadaba luqaba way ku banaantay qiraa'adana labadaba waa lagu akriya cidwa iyo cudwa marka waa jaanibulwaadi waadiga dhinaciisa wey marka waadiga dhinaciisa fog alquswana waa muanafkii aqsa aqsana waa meesha fogaanshaha badan marka dhinaca fog wey wa huwa cudwa cudwat lquswa waa dhinaca fogaanshaha badan iyo wa manfadun wado oo fi shamaali waqooyi jirta wado waqooyi wa huwa kaasuna alcudwat dunyaa waa dhinaca dhowaanshaha badan dunyana waa waa muanahu adnaa adnaana waa dhowaanshaha iyo wa huwa kaasuna alcudwatu waa dhinaca adunyaa addunyaa ee dhowaanshaha badan iyo wa manfadun wado oo fi sharqi bari xaggiisa jirta oo dhinaca madiine jirta kaasoo qariiban ku dhow min manfad shamaali waxa weeyaan wadada waqooyi ku dhow yadkhulu waxaa ka soo gala minhu midkaas bari ahlulmadiina reer madiinaa ka soo gala wa kaana wuxuu ahaa dariiqu lqawaafili awrta safarka waddadooda dariiqa alra'iisiyu ee weyn dariiqaasoo bayna makata mako iyo washaami shaam u dhaxeeya yamuru mid soo mara min daakhili haada almuxiid meeshaas hareeraysan dhexdeeda oo wuxuu ka soo gelayaa manfadul waxa weeyaan januub waddada oo koonfuruu ka soo galaa markaasuu waxa weeyaan ilaa sham iyo halkaas waqooyi u socdaahe markaasuu ka baxaa manfadka shamaalka marka sidaas u dhex maraa safarka oo ka imaanaya maka wa kaana wuxuu ahaa dariiqu lqawaafil awrta safarka waddadooda waddada alra'iisiyu ee weyn waddadaasoo bayna maka wa sham u dhaxayda yamuru mid soo mara min daakhili haada almuxiidi meeshaas hareeraysan gudihiisu mari jir oo hadduu maka ka yimaadaan halkaas koonfurunta ka soo dhaco dhankaas koonfur waqooyisa u socda saasuu mara markay shaam ka yimaadaanna dhanka shaamunta ka soo dhaco uu asagoo koonfur ku wajahanoo saas u maraan marka waddadaasi maraan manfadkaas ayay siina maraan soona maraan wa kaana waxaa ku sugnaa fiihi beder masaakinu guryo walaabaar ceelal wanakiilu geetimireedyaal waxaasay lahaayeen meel xooga maraafiq leh oo lagu naso karo safarku ku naso karo oo waxyaalaha uu baahan yaha uu ka heli karo weeye marka fa kaanad waxay ahayd tanzilu miday degto alqawaafilu awrta safarkaa oo wa tuqiimu ay ku nagaato fiihi dhexdiisa saacaad iyo wa ayaaman maalmo saacaday iska deganaa jireen meel biyahoo har laho xoogaan cunto laho waxa weeyaan marka way ku nasa jireen fa kaana min asahli fudaydka waxaa ka mid ahaa jiddan si dhab ah waxaa ka mid aha waxyaalaha fudud an yasudda almuslimuuna muslimiintu inay xidhaan haadihi almanaafida waddooyinkaas bacda maa tanzilu markay degto ka gadaal alciiru awrta safarkaa fii haada almuxiidi ceelkaas hareeraysan waxa weeyaan marka waxaa iska fudud markay degaan muslimiintu hadday saddexda irid ka degaan khalaas wey saddexda irid hadday ka degaan waa khalaas waa mel ay u faka karaan male mana dhaqaaqi karaan waa laasim waa si fudud inay isku dhiibaan markaas marka arrintaas waa fudude fa kaana min asahli fudaydka waxaa ka mid ahaa jiddan si dhab ah an yasuda almuslimuuna muslimiintu inay xidhaan haadihi almanaafida waddooyinkaas bacda maa tanzilu lciiru awrtu markay degto ka gadaal fii hada almuxiidi meeshaas hareeraysan oo fa tudara loo dhibaato geliya markaasay ku qasbanaadaan awrtu ila alistislaam inay isdhiibaan markaas ku qasbanaadaan walaakin min lawaasin hada tadbiiri marka laakiin arrintaas maxay keenaydaa inaad ku dadaasho inaad tagto beder iyadoon lagu ogaan inaad soo baxday ilaa haddii lagu ogaya xero lagu gelima xero la ogaya hadaad iridda ka degta meel laga baxo inaan la arag adoo lagu ogaya inaad soo socoto cidna kuusii gelima xerada marka waa inaan lagu ogaan inaad soo socoto si aad uga faa'iidaysato irdaha inaad ka degto taasay keensanaydaa maamulkaas markaasuu yidhi wmin walaakin min lawaasimi hada tadbiiri maamulkaas waxyaalaha uu keensanaya waxaa ka mid ah allaa yashcura inaysan dareemin ahlulciiri dadka awrta safarkaa wataa bikhuruuji lmuslimiina muslimiinta inay soo baxeen ilaaqan sinaba waa inaysan sinaba u ogaan inay soo baxeen laakiin hadday ogaadaan in muslimiintii soo baxeen waxa weeyaan kaama caqli yara kuu geli maayo xero oodan ma kuu gelayo xataa yanziluu si ay u soo degaan bibadrin bader calaa khiratin si kadaa iyagoo ku kadsooman warhayn si ay bader usoo degaan walidaalika sidaas daraaddeed si aysan u ogaanin darteed salaka wuxuu qaaday rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayh wasalam awala maa salaka markii ugu horrayday oo uu qaaday dariiqan waddo aakhara kale dariiqaasoo hayra dariiqi badrin ceelka bader waddadii loo aadi jiray aan ahaynba markii ugu horraydayba nabiga sala allahu alay slm madiine uu ka baxayey koonfur iyo koonfur galbeed uma baxeen galbeed ma aadin halkaas iyo maka wax aadayu iska dhigay waddadii maku ku bax halkaasu iska aaday mada aadinba beder iyo xaggeeda markuu fogaadoo fogaaday uu dhankaas usoo weecday tartiib ugu soo leexday laakiin kii kalena ogaayey markaas uma tacanaa waa tartiibsaday fi taqadumi horumarka ilaa jihati beder uu horumara marka tartiib tartiib tartiib tartiibu xagga uga soo leexday ka fogaaday waddadaas ku fogaaday uu tartiib tartiib ugu soo leexday marka xagga gacanta midigta xaggeeda ila maka mar hadaad aada midiga kaa xagka badari xagguu tartiib ugu soo leexday uma ta'anaa waa tartiibsaday fi taqadumi horumarka hore ugu soconayo ilaa jihati badrin ama alciiru awrtii safarka aheed fa kaana qiwaamuhaa qadarkeedu wuxuu ahaa alfa baciirin kun rati kunkaasoo muuqaratin lagu cusleeyey biamwaali maalyaal kun rati oo raranay ahayd waa maal aad u culus kun rati oo raran oo wax alla waxay qaadi kareen saaran yahay laa taqilu kama yarayn can khamsiina alfa dinaar konton kun oo dinaar konton kun oo dinaar waa maal aan aad maskaxda uga weyn wey in la xisaabiyo halka dinaar waa afar garaam iyo rubuc dahaba wey halka dinaar marka waxa weeye konton kun konton kun oo dinaar weeyaan soo ma jeedin marka wax aad waxa weeyaan maal aad u weyn weeye maal aad u weyn weeye u weyn weeye wa kaana ra'iisuhaa awrtaas ninka madaxda ka ah wuxuu ahaa abaa sufyaan wa macahu waxaana la jiray naxw arbaciina rajulan afartan mis isaga iyo afartan awrta dhan wadato awrta dhan oo kunkaa asaga iyo afartan inaa wadato faqad oo kaliya wa kaana abu sufyaan abu sufyaan wuxuu ahaa fii gaayati taqayudi baraaruga meesha ugu dambaydu joogay aad u baraarugsan dhowrad ugu ahaa nin dhowrada oo waxa weya aan dambane ahayn ahaa dhawrad waa qofka maarata aad u digtoon oo aan gam'in oo cadowga waxa weya aad ula socda dhaqdhaqaaqiisa marka fii gaayati taqayud baraarugsanaanta meesha ugu dambaydu joogay nin aad dhawrad u ahaa walxadari digtoonaashadana meesha ugu dambaydu ka jooga aad nin cadowga uga digtoonu ahaa yas'alu waa weydii jiray kulla kaadin waraa'ih mid subax socda iyo mid galab socda macnaha qofku arka waa weydii jiray kulla kaadin mid kalahaa iyo waraa'ih mid caraaba qofku arkaba waa weydiiya muxuu weydiinaa can taxarukaati lmuslimiina muslimiinta dhaqdhaqaaqooda muslimiinta maxay samaynayeen maxay samaynayeen halkay marayeen wadaday ku baxeen dhaqdhaqaaqaasuu weydiina qofkii dhaqaaqaayuu arkana waa weydiina kan war ma hayo iyo isdhihima dhihima xataa calima ilaa uu ogaaday bikhuruuji muslimiina muslimiinta inay soo baxeen waa ogaadeen markii dambe waa ogaaday muslimiinta inay soo baxeen waa uu ogaaday min almadiinati madiinana ay ka soo baxeen walxal ayuu ogaaday huwa isagu calaa bucdin uu ka fog calaa bucdin meel fog uu ku sugan yahay fogaanshahaas oo hayri qaliilin aan yarayn min badrin isagoo si fiican badan uga fog oon dhulkaba ku soo dhowaan ayuu warkii helay fiiri telefoon lama arko taar ma jiro markaasaa laba boqoloo kilomitr saddex boqoloo kilomitraa la helaa warkii ka war saddex boqoloo kilomitr meel kuu jirta a waxa weya warka laga helaa banu aadamku aad warka u rabaa mid galabta ceelka ka caraabay waxa wey meelahaas baadiyaha mid ugu sheega mid kaloo rati raabsaya iskaga sheega kiiya tuulo sii geyna tuuladiyaa mid kasii qaada markaasaas warkii deg deg wuxuu ku kala tegaa jihooyinka marka isagoon aad uga fog ayuu hela faxawala waa wareejiyey itijaaha alciiri aruurtii jihadeediiba waa wareejiyey wadaday ku socoto dhanba waa ka leexiyey halkaas iyo xeebtuu ku dhigay faxawala waa wareejiyey itijaaha alciiri awrtii jihadeedii ila alqarbi dhanka qoraxu dhac ayuu u leexiyey liyasluka si uu u qaado u maro dariiqa saaxida waddada xeebta oo wayatruka uu ugaba tago dariiqa batrin waddadii badan ilaaqan sideedaba sideedaba inuu iskaba daayaba iyada dhanba saasuu go'aansaday wastaajara wuxuu kiraystay rajulan ninuu kiraystay nin khatar ah oo aad u yaqaana qayladhaanta ayuu kiraystay oo damdam ibnu camar alkhifaari la dhihi jiray ninkaasuu kiraystay damdam ibnu camar alkhifaari ninkaasuu kiraystay yukhbiru xaalu ninkaas ninkaas ninkaasoo yukhbiru u sheegaya ahla makata reer maka bikhuruuji lmuslimiina muslimiinta inay soo baxeen muslimiinta inay soo baxeen u sheegaya biasraci maa yumkin sida ugu suurtagalsanna ugu sheegaya waxaa lagaa rabaa hudi sida ugu dheerayd ama tagto markaas unta orday uu wuxuu ku tegay si degdega markuu ku sii dhow yahu sanka kow iska sii qamiiskiina waa jeexjeexay koorihii iyo rarkiina waa kala qalloociyey sidii wax balaaya qabsatuu ka dhig markaasuu qayle dhaan afka ku salaahay markaasay degdeg ku soo baxeen awalna dad dagaal u joogoo balaayahay ahay ilaa qof iska caadiya oo iska tabashlaynayo cidna warkiis ahaa maxaa tiriyaa imaanaya laakiin wax qayla dhaamaayo san go-an dee maxaad u malaynaysa marka nin loo loo xulayuu ahaa nin loo xulayu ahaa wastaajara wuxuu kiraystay rajulan nin waa damdam ibnu camar alkhifaari weeye ninkaasoo yukhbiru u sheega ahla makata reer maka bikhuruuji lmuslimiina muslimiinta inay soo baxeen biasraci maa yumkinu sida ugu suurta ugu degdegta badan sida ugu degdegta badan falamaa balaqa markuu gaaray reer maka annadiru ninkii u digayey istacaduu waa diyaargaroobeen siraacan si degdegay u diyaargaroobeen si degdega uu u diyaargaroobay qayladhaan unta tego isagoo qayladhaaminayu yidhi awrtinii maxamedaa u soo baxay ka dhacsada una malayma inaad ka gaaraydaan ma u malaynayo oo isla goynaydaan maahan inaad ka gaaraydaan u malayma oo idinkaga hormara khalaas markaasaa waxa weyn hubka la booba hal mara waxashaduu waa aruuriyeen waxay ciidan heli kareen waxashaduu waa soo aruuriyeen raggii wa awcabu waa soo dhammaystireen qof kama soo tagan dagaal gala wa awcabu waa ku soo dhammaystireen filkhuruuji bixitaanka falam yatakhallaf falamaa balaqa markuu gaaray hum reer maka annadiru ninkii digayey istacaduu waa diyaargaroobeen siraacan si deg deg ah waxashaduu waa soo aruuriyeen raggii wa awcabuu waa ku dhammaystireen filkhuruuji bixitaanka falam yatakhallaf kama gadaal marin min kubaraa'ihim odayaashoodii ilaa abulahabin abulahab maahan odayaashii ninmaba harinba abulahabaa ka haray abulahabna ninuu dayn ku lahaayuu soo diray ninuu dayn ku lahaay daynkaygii sii maku siinaayo bax waaye ciidanka raac ii joogi mid inta dayn adoo iga qabeen khalaas waa raacay a kiyaa soo raacay kii ayaa soo raacay kaasuu soo diray isagu waxashaduu waxay ku soo aruuriyeen waxay soo aruuriyeen man xawlahum hareerahooda dadkii deganaa min alqabaa'ila xataa qabaa'ilkii hareeraha magaalada maka deganaa waa soo aruuriyeen waxashadu waa soo aruuriyeen man dadkii xawlahum hareerahooda deganaa oo min alqabaa'ili qabiilooyin ah walam yatakhallaf kama gadaal marin min butuuni qurayshin quraysh jufooyinkeeda ilaa banu cadiin reer banu cadiin maaha reer banu cadiin bis a baaqdeen qabaa'ilkii walamaa wasala markuu gaaray haada aljayshu ciidankan ilaa juxfa juxfa miiqaadka reer shaam markuu gaaray balaqatum waxaa soo gaartay risaalatu abi sufyaan abi sufyaan warqadiisii yukhbiruhum xaal uu sheegayo binajaaxi binajaati badbaadadiisa oo wayadlubu uu ka dalbayo minhum ayaga alcawdata ilaa marka inay usoo laabtaan markay juxfo marayeen markuu ogaaday inuu ka salbaareeyo ka fakaday abu sufyaan uu warqadiri qoray marka markaasuu u diray quraysh haddana ciidankii meesha uu ku wajahan yahay waa dareemay marka mar haddii awrtii u fakatay si aan dagaalba u dhicin uu waxa weeyaan ciidan uu ka daba diray wuxuu yidhi annagu alxamdulilah waa ka guulaysana waa badbaadnaye waxa weeyaan soo laabta marka hala soo laabta annagu waa badbaadnay waana fakanay awrta awalba awrta in in la badbaadiya loo soo baxay soo maahan khalaas iska soo laabtu yidhi warqadaasu u diray warqadaas ayuu u diray marka warqadii waa u timid marka yukhbiruhum xaal u sheegayo binajaatihi badbaadadiisa wayatlubu uuna ka dalbanaya minhum ayaga alcawdata noqosho ilaa makatay usoo laabtaan wahama naasu dadkii waxay damceen birujuuci inay laabtaan walaakin abaa dalika arrintaas waxaa diiday waxa weyan abujahl abujahla diiday oo yidhi la laaba ma managa safarka yaga maxamed maalin walba waddada u istaaga ya waa inaan horta meel iska soo saarna maxamed iyo raggiisa ma dhacaydo maanta in la laabta annagoon is arag neg maogta waxa mawd wadaa waa cajaaib meeshaa la dhigi rabaa abujaalku soo laaba maayo ogow walaakin abaa waa diiday daalika laabashada abujahlin gaalkii abujahla ayaa diiday muxuu diidaa istikbaaran isla weyni iyo wa nakhwatan xamaasad isla weyni iyo xamaasad labadaasa hayda falam yarjic ma laaban ilaa bani zuhrin reer bani zuhra maahan reer bani zuhra qabiilkaasoo iska laabteen xayr annagu ujeeddan usoo baxnay ninkaas inuu maalka iyaga waddada u taagan yahay haddii maalkii noo badbaaday annagu isku biimaymayno goobta khalaas waa iska laabayna kun iyo saddex boqol ahayn saddex boqolay reer bani zuhra noqdeen waa la laabtay ciidankoodii kunkiiyo haray marka ninkii madaxda ahaa ayaana u ishaaray talada oo taladaas ninkii odaga u ahaa ayaa siiyey oo yidhi mar haddii uu awrtii noo badbaaday waxa weeyaan ha la iska laabto falam yarjix ma laaban ilaa bani zuhra maahane ashaara waxaana u ishaaray calayhim reer bani zuhra bidaalika laabashada xaliifum ninkii isbahaysiga lalahaa wa ra-iisum nabadoonkoodii alkhnas ibnu shariiq athaqafi akhnas alakhnas ibnu shariiq athaqafi ninkaasaa u ishaaray wa kaanu waxay ahaayeen alaa miatin saddex boqolay ahaayeen ama albaqiyatu intii soo hartay miya wahum ayaguna alfun waa kunin inta soo hartay fa waasaluu waa sii wateen sayrahum socodkoodii muslimiintuna imisay ahaayeen saddex boqol iyo toban iyo saddex ilaa saddex boqol iyo toban iyo toddoba kuwaanuna waa kun kun weeye marka socodkoodii sii wateen xataa nazaluu ilaa ay degeen qariiban meel ku dhow min alcudwati alquswaa dhinacii oo fogaanta badnaa halkaas ilaa halkaasi ku aadayn iyagu yidhi waa waddada meesha ay ka soo dhacdo markay maka ka timaado dhinaca beder koonfur meesha ka xigta weeye ee waddadu ay ka soo dhacdo alcudwat alquswaa dhankii fogaa halkaas ayay degeen khaarija badrin ceelka beder bannaankiisay degeen fii maydaanin bannaan ayay degeen fasiixin waasaca waraa'a aljibaali buuraha gadaalkooda buuraha almuxiidati ku hareeraysan bibadrin ceelka beder halkaasay degeen ama rasuululahi rasuulkii all sal اlahu alayh wasalam faqad calima waa ogaaday bikhuruuji ahli maka reer maka inay soo baxeen waa ogaaday wuxuuna ku ogaaday ciidanka markuu nabigu wado iskama wado waru raadina hadda sirdoonu dira waa soo laabanayn markii dambe asagaa baxayba asaga iyo abubakar labadooda baxeen annagaa war raadayna yidha nin odayhay la kulmeen markaasay iswarsadeen markaasay yidhaahdeen nooga waran oo waxaad nooga warantaa huu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam maxamed iyo ciidankiisi meelay ku sugan yihiin war naga sii odayo nabigaa ku leh waxaad kaloo war naga siidaa waxa weeyaan ciidankii quraysheed meelay ku sugan yihiin macnaha waa isqarin meesha ugu dambayda sooma jeedin nin maxamed raada maxamedkii noqon maa soo maa marka labadaas mana beenna sheegi maa maxamed maahi dhihi uma marna been sheegi maa nabigu sala allahu alay wasalam fiiri markaasuu yii maxamed iyo ciidankiisii warbixin naga sii waxaad kaloo warbixin naga siidaa quraysh iyo ciidankeedii wuxuu yidhi idinku isku kay sheega aan war in siiye nabig wuxuu yidhi markaad noo sheegtaan annagoo isku kaa sheegayn markaad isku markaad warbixintana siido ma ballanah u yidhi ha waa ballan khalaas wuxuu yidhi ninkii ii sheegay waxaan la yaabay ninkaas qaabku isku ilaaliyey wuxuu yidhi ninkii ii sheegay hadduu run ii sheegay maxamed iyo ciidankiisii meel hebley saacaddan ku sugan yihin waa bartuu ciidanka uga soo teganaba sala allahu alay wasalam ninkii ii sheegay hadduu run ii sheegayna quraysh iyo ciidankeeda meel hebley ku sugan yihin markaasuu yidhi idinku kumaad anigaas idiin sheegay markaasuu nabigu yidhi naxnu min maa waana ka dhaqaaji markaasuu min maa min maa ciraaq biyaha uu sheegayo ilaa dadka o dhan biyaha laga abuuray soo maaha a ha dadka o dhan biyaha laga abuuray been ma sheego nabigu sala allahu alay wasalam markaasuu le biyaha iiso biyihii webigii ciraaq miyuu ka hadlaa intuu webiga ciraaqiya ka fakerayna waa fakaday siuusan udhin war biyo ma fahmin ishe warka khalaas waa ka fakad waa ka tegey ama rasuululahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam faqad calima wuu ogaaday bikhuruuji ahli maka reer maka inay soo baxeen walxaal huwa nabigu fi dariiqi waddada uu ku jiro fastashaara almuslimiina marka markuu laabtay oo uu ogaaday inay ku soo wajahayeen ciidan xoog leh markaas wuxuu qabtay majlisu shuura majlis wada tashi ah madaxdii marka muslimiintii o dhama halkaas fadhiya waxa weeyaan quraysh hadday tahay muhaajiriintii ka timid oo muhaajiriintii nabigaba ka mida hadday tahay waxa weeyaan ansaartii labadoodii qabiil nabigu dhexdu ka dhiga wuxuu yidhi war keena marka sidaasaa jirte cadowgii waa soo wajahay halkaasuuna maanta degan yahy fastashaara wuu la tashaday waana arrin muhiim ah ilaahayna sidaasuu nabiga amray ilaahayna sidaasuu nabiga amray muminiintoo dhanna sidaasu alla ku tilmaamay wa amruhum shuuraa baynahum muminiinta arintoodu waa wada tashi nabigana si gaarah loo amray washaawirhum fi lmri faidaa casamta fatawakal cala allah waxa weeyaan marba hadday tahay waxa laga shaqaynaa wax caam ah oo ummadda ka dhexeeya oo ugu horeeya jihaadka danaha siyaasadda iyo maamulka ummadda waxaa waajib ah dadka muslimiinta inta dhexdooda la dhigo in wada tashi laga dhigo marka go-aanka la qaatana markaas la fuliyo fastashaara nabigu waa la tashaday almuslimiina muslimiintii faqaama waxaa istaagay abu bakrin fatakallama waa hadlay waaxsana waana wanaaji abu bakara uu istaagay waa hadlay waana wanaajiyey hadal wanaagsan oo tusaya macnaha inay diyaar yihiin raallina ku yihiin inay dagaalka galaan hadalkaasuu ku hadla uma qaama cumaru cumaraa istaagay fatakallama waa hadlay waaxsana waana wanaaji haddana cumaraa istaagay de waa muhaajiriin labaduba waa istaagay waa hadlay hadal aad u wanaagsan oo ah inay dagaalka diyaar u yihiin inay cadow ka hor tagaan ayuu ku hadlay waana wanaajiyey uma qaama waxaa istaagay almiqdaad ibnu camar faqaala wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaarannay yaa rasuulallaahi rasuulka allow laa naquulu dhihi mayno kamaa qaalat banu israa'iil sidii reer banu israa'iil ku yidhaahdeen limuusaa nabiyullaahi muuse ma ku dhahayno oo maxay yidhahdeen reer banu israiil waa tanaa fadhab tag anta adiga muusa iyo wa rabbuka rabbiga faqaatilaa dagaalama innaa anagu haahunaa halkaanaan qaaciduuna sii fadhinaynaa saas yidhahdeen markuu yidhi dagaalka usoo baxa waxay yidhahdeen an halkaanaan sii joogayna adiga rabbigaa la dagaalama gaalada wuxuu yidhi miqdaad annaga ma ku leenahay saas wallahanaan kulahayn laakiin sidaanan ku leenahay fiiri walaakin nuqaatilu waa dagaalamaynaa can yamiinika midigtaadaan ka dagaalamaynaa rasuulka allow wa can yasaarika bidixdaadaan ka dagaalamaynaa wa min bayni yadayka hortaadaan ka dagaalamaynaa wa min khalfika gadaalkaagaan ka dagaalamaynaa saasuu ku yidhi marka waa kalsooni siin meeshii ugu dambeyday fa ashraqa waa iftiimay wejhu rasuulilahi rasuulka ilahi wejigiisi sala allahu calayh wasalam wa sura bidalika arrintaasna waa ku farxay aad u ugu farxay ilaa kalsoonidiiay siiyeen saddexda laakiin hadashay saddexduba waa muhaajiriin saddexduba waa muhaajiriin waa raggii awalba buldaantoodii iyo guryahoodii iyo maalkoodii ilaahay dartiis uga soo tegey madiine uun waxa weeyaan ciidan camal meesha degan wey soo ma jeedid laakiin raggii loo soo martiyey nabiga madiine keenay ka soo watay maka yidhaahdeen annagaa ku difaacayna weliba wax alla wixii soo weerara inay ka difaacayaana la fahmayo oy dhici karto inuu is yidhaahdo waxa weeyaan hadda weeraraa la yahay mogta iyagaa soo baxay muslimiintu soo maaha amaad arrintaas xaq nooga malid ay yidhahdaan ansaartu annaga waa ballan qaadna ciddii ku kusoo weerarta inaan kaa difaacno laakiin hadda hadda adigaa wax weeraraya marka deegaanka dadkii ahaa ciidankana ayaga ugu badan maxaa yeele saddexda boqol iyo toban iyo saddexda maxaan soo ogaanay muhaajiriin oo dhan meeqa weeye siddeetan iyo labo ciidanka aarkii aqlabiyadiisu waa ansaar war dalka deegaan kale ayagii marka go-aanku waa inuu ka yimaado go-aanka lagu dagaalgeli karaa waa inuu ka yimaada dadka deegaanka degana soo ma jeedid marka intaas nin oo hadashay waa cumar iyo abubakar iyo miqdaad oo sidaas u hadlay nabigu kama suli inuu yidhahda talaha laysiiyo talo go-aanaan rabaa talaha laysiiyo uu leey maxaa yeelay waa in ragga ciidankana u badan deegaankana ah lagu soo degay waa inay waxa weeyaan talada kalsoonidoodii waa in la helaa oo la ogaada bal mawqifkoodii uma qaala nabigu wuxu uhi ashiiru calaya ila taliya ayuha almuslimuun muslimiinow ila taliya fiiri marka faqaama waxaa istaagay sacd ibnu mucaad ra'iisulansaar ninkaasaa istaagay wa qaala wuxuu idhi kaanaka tucaridu binaa ya rasul waxaad moodaa annaga inaad noo sarbeebaydo inta aad u jeedo oo aad talada ka rabtaaba inay annaga tahaad moodaa rasuulka allow kaanaka waxaad ku moodaad u eg tahay tucaridu binaa inaad noo sarbeebaydo yaa rasuulalahi rasuulka allow fawallaa fawalladii allihii baan ku dhaartay bacaaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimo xaalaad ku sugan tahay low istacradta binaa haddaad noola bambaxdo haada albaxra baddaan oo faqudtahu aad dabaalo laheed la khudnaahu macaka waa kula dabaalo lahayn maa takhallafa nagama gadaal mareen mina annaga xaalu naga mid yahay rajulu nin rajulka waaxidun keligiis hadal dheer uu yidhi oo hadalkaasu ka mid yahay wallah badda iskada ciidan halkan soo socdo badda haddaad nala tagto oo tiraa baddan jiira hal mid uusan lahayn waa kula gelayna diyaarana waxaa ka mid ah hadalkiisi wuxuu yidhi maalkayaga intaad rabto qaado intaad rabtana ma sii intaad qaadato tira dagaalkan ku galaa iyo intaad noo daydana waxaan jecelna intaad qaadato taasaan jecelna kusii kalsoon sidaasuu ku yidhi wuxuu yidhi fawaladi allihii yaan ku dhaartay bacaaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimo xaalaad ku dheehan tahay low istacradta binaa haddaad nala noola bambixi laheed haadalbaxra bataan oo fakudtaw aad dabaalo laheed lakhudnaahu macaka waa kula dabaalo lahayn maa takhallafa ma gadaal mareen mina annaga xaalu naga mid yahay rajulu nin rajulka waaxidun keligiisa wamaa nakrahu mana dhibsanayno an talaqaa binaa inaad nagala hor tagto naga horgeydo caduwanaa cadowgeenna badan berri berri inaad gaalada naga horgeydana ma dhibsanayno raalliyaan kunahay naga horgey saasuu ku yidhi markaasuu yidhi ina anagu la suburun fi lxarbi dagaalka rag ku sabar badanna waa nahay weliba taasaan kuusii sheegaya rag dagaalka ku sabar badanna waa nahay suburun waa jamcu saabir waa jamca wey suburuntu wa inaa anaga la suburun rag ku sabra ayaa nahay fi lxarbi dagaalka suduqun rag run sheegaan nahay fi liqaa'i marka cadowga lala kulmo marka cadowga lala kulmo rag dagaalka ka run sheega ee ku sabra goobtana waa nahay adoo kalsoonidaas haysta ka hortag cadowga wuxuu yidhi waa sii waday walacala allaaha alla wuxuu mudan yahay an yuriyaka minaa inuu naga kaa tuso maa taqarub bihi caynuka wax ishaadu ku qabowsato berri markaad cadowga naga horgeydo waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad ilaahay ku tuso oo uu wacdaraha aan dhigno uu kaa tuso wax indhahaadu ku farxaan oo ishaadu ku qabowsato adoo kalsoonidaas leh naga horgey cadowga saasuu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi fasir binaa nala soco nawad lى barakat الlah ilahay barakadiisa nagula soco wa qaala wuxuu yidhi sacd ibnu mucaad fii ma qaala hadalkuu yidhi waxaa ka mid ahayd macnaha oo hadalkaas ku jiray wa qaala wuxuu yidhi fii ma qaala hadalkuu yidhi wاladii allihii yaan ku dhaaranaa bacaaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimo xaalaad ku dheehan tahay low darabta haddaad garaaci laheed akbaadaha geela beeryaalkeeda ilaa barki اumaad barki اumaad amaad imaad waa ml aynka waxa waa waa la dami karaa waa la fadxi karaa waa la kasri karaa barkilkhamaad waa meel maka marka la joogo aa shan habeen loo sii socdaa xagga badda maka marka la joogo aa shan habeen loo sii socdaa iska daa yidhi meeshaan bedel iyo boqol iyo konton kilomitr iyo wax lamid ah haddaad tira shan boqoloo kilomitr inta layla gooyo quraysh oo dhan la dhaafo yaman agteeda hala weeraro wallahi waa ku raacayna waaad kaa leedaha meel halkaano lagaba soo gurmo kara beledkeennii meelaa deerba madiine lakaga soo gurmo karo dhowr boqoloo kilomitra iska bada haddaad tira barkulkhamaad maka hala maro cagta hala mariyo ilaa yaman hala sii socdo waa ku dabagelayna saasuu yidhi wladii allihii yaan ku dhaartay bacaaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimo xaalaad ku dheehan tahay low darabta haddaad garaaci laheed macnaa haddaad u safri laheed wey oo u soco laheed akbaadaha geela beeryaalkeeda haddaad u garaaci laheed ula safri laheed ilaa barki lkhamaadi meesha la barkulkhamaad latabacnaaka waa ku raaci lahayn fasura rasuululahi waa farxay rasuulka ale sal allahu alayh wasalam go-aankii kama dambaystaa markaanu helay go-aankii iyo dadkii loola dan lahaana markaanay hadleen soo ma jeedid uma qaala wuxuu yidhi nabigu siiruu socda wa abshiruu bishaaraysta marka socda bishaaraystana fain allaaha alle tacaalaa asagaa sarreeyee qad wacadanii wuxuu ii ballan qaaday ixda daa'ifatayni labada kooxood midkood awrtaan raadaynay oo qaniimo iska soo qaadaa inaan helno iyo cadowga soo duulay inaan dhabarka ka jabino ilaahay labadaasu mid ii ballan qaaday inaan mid soo helayno marka idinkoo faraxsanoo ilaahay bishaara bishaarada uu noogu bishaareeyey ku faraxsan socoda nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam wallaahi allaan ku dhaartay lakacanii waxaad i moodaa anduru inaan fiirinayo alaana haddeer ilaa masaarici lqowmi ragga meelihii la dhigdhigay hadda inaa ujeedaad moodaa gaaladii meelaha la dhigayo beri oo lagu gowgowracayo saacaddan inaa ujeedaad i moodaa waana xadiis saxiixa oo dalaa'ilu nubuwa uu bayhaqi ku wariyey weeye uma taqadama horu sii wuu sii socdaa ilaa badrin bader fa wasalahaa baderuu gaaray fii nafsi leyla habeenkii laftirkiisa allatii habeenkii wasala ay gaareen fiiha bader almushrikuuna gaalada habeenkay soo gaareen oo isna soo gaara waa wax ilahay isla doonana isla raadsanayo fanazla nebigu wuxuu degey fii daakhili maydaani badrin ceelka bader banaankiisiiyuu dhex degay qariiban meel ku dhow min alcudwati dunyaa dhinaca dhow min fanazla wuxuu degay nabiga sal اllahu calayh wasalam fii daakhili maydaani badrin ceelka bader bannaankiisu dhex degay qariiban meel u dhow min alcudwati dunyaa dhinacii oo dhowaanshaha badnaa halkaas ayuu degay faashaara markaa halkaas markuu degey faashaara waxa uu ishaaray calayhi nabiga alxubaab ibn اlmundir oo khabiir caskariya oo dagaal yaqaan ah an yataqadama inuu hormaro markuu meeshii degey ayuu la hadlay waxa weeyaan xubaab ibn mudira nabiga la hadlay wuxuu hi rasuulka allow meeshaan aad degtay ma amar ilaahay aad ku degto ma waxyiya oo xaggana loogama dhaqaaqi karo xaggana loogama dhaqaaqi karo mase waxaad u degtay kaarta dagaal ayaad u degtay ii kaa sheegay markaasuu yidhi alla ima amrina kaarta dagaal anaa u arkay meesha meesha dagaalka ku habboon in loo degata ma ahanu yidhi meel dagaal loo dego anaa kuu sheegayay hore u soco ceelasha biyaha ceelka cadowga xiga halkaasaan degaynaa wy waxaan qoranaynaa annaguna saldhigga yagaan ka qodanaynaa darar waa weyn biyahaan ku gurayna markaan biyaha dhaansanno aan ceelashoo dhan baaba'ayno annagu biyahaan cabno dagaalkuna ha socdo ayaguna biyaha waayeen saasaa la yidhah uri kaarta dagaal lama dego ceelka haddaad gees ka degto asna gees u ka dego biyahaaga iska cabo markaad cabtaba de waxa weyn waa isku dhibtoonaydaan khalaas nabigu waa ka yeelay bartiyuu deg te ka soo guuray taasna maxay ku tusaydaa waxa weeyaan cid kasta oqoonta ay leedahay wax laga weydiina cid kastaaba oqoonta ay leedahay alla waxba laga weydiina oo dagaalka dadka khibradda u leh ee muslimiinta ah ayagaa wax laga weydiina wixii kaarta wixii qorsho ah ayagaa wax laga weydiina ayagaa lagu raacan nebi moxameda meel degay wuxuuna taladiisi uga tegey ninkaas dagaalka yaqaan soo ma jeedi mar haddaysan waxyi ahayn wixii waxyana cidda oqoonta uleh wax laga weydiina marka islaamku qaabkaasuu yaqaana oo ah qof walbaaba taqaquska uu leeyahay in wax laga weydiiyo laakiin waxa weeyaan wax walba anaa aqaano sheekulkuliya taasu baab la yaqaano islaamku qaba maaha maaha faashaara wuxuu u ishaaray calayhi nabiga alxubaab ibn اlmundir an yataqadama inuu horay u socdo oo fayanzila uu dego calaa aqrabi maain biyaha ugu dhow min alcaduwi cadowga xataa yasnaca almuslimuuna si muslimiintu u samaystaan xiyaadan dar darkaasoo yajmacuuna ay ku aruursadaan fiiha dhexdeeda almaaa biyaha lianfusihim naftooda ay ugu aruursadaan wa yuqawiruu kadibna ay kharaabiyaanoo baabi'iyaan alaabaara ceelasha oo fa yabqa alcaduwu cadowgu uu baaqi noqdo walaa maaa lahu biyo asagoon haysan fa facala nabiguna saasuu sameeyey taqwiirka waxaan ceelka in la kharaabiyo wa yuqaribu wey wa yuqawiruuna ay wa yukharibuuna inay kharaabiyaanoo baabiyaan alaabaara ceelashana markay ka dhaansadaan biyaha oo fa yabqa alcaduw cadowgu baaqi noqdo walaa maaa lahu isagun biyo haysan fa facala nabigu siduu yeelay wa bana almuslimuuna muslimiintu waxay u dhiseen cariishan cariishay uga dhiseen oo waabay u dhiseen nabiga sala allahu calayhi wasalam wa bana almuslimuuna muslimiintu waxay dhiseen cariishan waab waabkaasoo yakuunu waabkaasoo yakuunu noqonaya maqara qiyaadati nebiga hogaamintiisa saldhiggeeda sala allahu calayh wasalam wa cayanuu waxayna u gaar yeeleen lahu nabiga xuraasan waardiyo waardiyahaasoo min shabaabi alansaar ansaarta dhallinyaradoodii ah waardiyahaasoo taxta qiyaadati sacd ibni mucaad waxa weye nabadoonkii ansaar ugu sarreeyey qiyaadadiisa ama hogaankiisana hoos imaanaya marka waxa weeyaan rag gaar ah oo xuraasa amase waardiye ah oo staff ah oon shaqo kale qabanoo nabiga waardiyeeyay sameeyeen nabadoonkii ugu sarreeyey ansaarna waxaa looga dhigay staafkaas nabiga maxa weeyaan madax uma cabaa waa diyaariyey rasuululahi rasuulkii alle sala اllahu calayh wasalam aljeysha ciidankii uma cabaa waa diyaariyey rasuululahi rasuulkii alle sala اllahu calayh wasalam aljeysha ciidankii watajawala waana la wareegay fii maydaani اlqitaali goobtii dagaalka walxaal huwa nabigu yushiiru uu ugu ishaarayo biyadii gacantiisa oo wayaquul uu leeyahay haadaa masracu fulaan halkaana bani hebel lagu gowraca gaalka abujahla meeshaasaa la dhiga gaalka hebelna halkaasaa la dhiga khalaas kalsoonidii marka waxaad kay tagta muslimiinta meel fogay tag boqol kiiba boqolay noqoto kalsoonidii ilaa nin aad ogta beri halka in lagu gawracayo waxaad uga cabseen maan ku gawraca nabigaa marka la wareegaya isagoo u ishaarayo le haadaa halkaanu masracu fulani waa hebel meesha lagu gowracayo la dhigayo wa haadaa kanuna masracu fulani waa hebel meesha lagu lagdayo hadan berri insha allahu haddii alla doono saxiix muslimkay ku taalla xadiiskaas xadiis saxiixa uma baata waa baryey habeenkii nabigu sala allahu calayh wasalam laakiin nabiga siduu dadkao dhan cibaadada iyo uga sarreeyo fiiri waxa muslimka quwadiisa waa cibaadada qof iska qiiro badan oo qayliyaya oo aan cibaado laba raqoo sunno aan ku dari karin ceshaha waxa weyan wax weyn ma keeni karo waxa weeyaan quwada waxa muslimku ku leeyay waa daacada daacadaa quwo laga raadiyaa haddaad rabto ilahay inuu qiimo ku yeelo kuxoog yeelato waxa weeyaan daacadaa lagu dadaalaa daacadaa qofka muslimka xoog ku leeyay daacadaa la badsadaa qofo intuu qofka kale ka daaco badan yahay uu ilaahay uga dhow yahay qofo qofka intuu ilaahay uga dhow yahayna gargaarka alla uga dhow yahay marka war qofka muuminka waxa la rabaa inaan laga daaco badan oo waxa weeyaan qur-aan akhriska salaadaha tukashada sunnada soomanka muxaramaadka iska ilaalintooda muxaramaadka iska ilaalintooda sunanka dabiqidooda inaan lagaaga dheerayn haddaad rabto ilahay agtiisa inaad qiimo ka yeelato wax kastoo qayrahoo doonaydo haddaad cizo waxa weya cadow rabto inaad ka guulaysato haddaad cilmi rabto haddaad janno rabto waxa ilahay agtiisa yaalla waxaa lagu helaa waa taqwada baryadaad ilahay inu aqbala haddaa rabto inamaa yataqabal allah min almuttaqiin marka waxa weeyaan waxa qofka muuminka quwadiisu waa daacada ilahay inuu badsado uma baata waa baryey nabigu yusalii xaal uu tukanayo ilaa jidci shajaratin geed salkeed uu inta isku aadiyey uu waxa wyn habeenkii o dhan salaatuleed u taaganya maantao dhanna saara laha maantao dhanna safara laha berrina dagaala la gela soo ma jeedid waxa weeyaan berrina dagaal gelayda iska seexo isma dhihin xataa fiiri nabiga sala allahu calay wasalam dadko dhanna maantay socdeen waa daadanayaan dadku uma baata wuu baryay nabiga yusalii xaaluu ku tukanayo ilaa jidci shajaratin geed salkeed wa baatalmuslimin muslimiintana waa baryeen mustarixiina xaalay xoogaa nasanayaan taqmuruhum xaalay daboolaydo aiqatu kalsoonida kalsooni ay ilaahay ku qabaan berri cadowga in laga adkaanayo nabiga u bishaareeyey kalsoonidaasay habeenkii ku nasteen marka xoogaa maantao dhan waa la socday raga isku jaruubay marka janaabaa timid qaar weyse ma haystaan xoogaa markaasaa shaydaanna waswaasu bilaaba uu yidhaahdo berri adoon daahirayna kow lagaaga siina ilaahi weynaa roobu keen marka khalaas taas inta lagu qubaystay oo lagu weysaystay aa shaydaan waswaasiiska baxay horta fiiri ilaa wuxuu uhi subxaana marka wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday dhe horta qad anzala wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday qad anzala mid soo dejiyey almadara roob kamaa qaala siduu alla yidhi id wadkur sheeg nabiga subano id waqti yuqashiikum uu alla idin daboolsiinayey annucaasa lulmada ama hurdada muslimiinta ilaaha hurdada ku daboolay id yuqashiikum waadkur sheeg id waqti yuqashiikum uu ilaahay idin daboolsiinaayey annucaasa hurdada ama lulmada ama gamaanyada amanatan liajli amana nabadgelin daraaddeed ilaahay baa nabadgeliyey qof moogta hurdaya waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan hurdada oo waqtiga dagaalka ah min allaahi ay ka timid daata qof goob dagaal jooga hurdoonaya waa qof ilaahay kalsooni siiyey hurdada oo salaada dhexdeeda ana mina shaydaani ka timi dad arta adoo salaada dhexdeeda saas leh shaydaana ku haysta waa inaad ogaataa shaydaana fara kugu haya waa kugu dhamaan waa inaad ka laabata meeshaas khatarta mar haddaad arto salaad inaad ku hurdoonayso laakiin goob dagaal qof jooga oo cadow hor fadhiya oo hurdoonaya ilaahay baa kalsooni siiyey ilaahay baa dejiyey amanatan liajli amana nabadgelin daraaddeeda hurdada alla idinkugu daboolay nabadgelintaasoo minhu alle xaggiisa ka ahaatay wayunazilu alla wuxuu soo dejinaya calaykum korkiinna min asamaa'i kor maaan biyo muxuu alle u soo dejiyey liyuahirakum inuu idinku dahiro bihi biyahaas iskaga qubaysataan janaabada ka weyse qaadataan xadadka asqarka iyo kow maxaa alle u soo dejiyey wayudhiba inuu tagsiiyo cankum xaggiina rijsa shaydaani shaydaanka waswaaskiisa rijsiga waa qurunka waana waswaaska shaydaanka oo uu leeyahy adoon daahirana berri barta lagugu dila u leeyahy wayudhiba iyo ilaahay inuu tagsiiyo cankum xaggiinna rijsa shaydaana shaydaanka qurunkiisa iyo waswaaskiisa iyo waliyarbita ilaahay inuu xidho calaa quluubikum qalbiyaalkiinna wayuhabita ilaahay inuu sugo bihi roobkaas alaqdaama gomadaha ilaa bacaad mogta haddaan roob la arag bacaadka kuma cayri kartid gaal in mogta laakiin meesha inta digdig noqotay roobkii alla ku shubay xalay khalaas aa gaalkii qofku iska caydhsana markaasu qoorta ka jara wa fi sabaaxi subaxii wa huwa sabaaxu yowmi اljumuca waa maalintii jumcada subaxeedii asaabica cashar ee toban iyo toddoba ay ahayd min shahri ramadaan bisha ramadaan sanata aaniya alhijriya sanadii labaad ee hijriyada bisha ramadaan maalin jumca ee toban iyo toddoba ay tahay waa kuwa ahlulbidca xaflad weyn ay u dhigaan bisha ramadaanka habeenkaas oo ramadaanku toddoba iyo toban iyo hadda muslimiinta meel kastoo joogaan ahlulbidcu xaflad weyn waxaan xusaynaa ay ihahdaan bader waaba ahlulbidc nabigu ma xusi jirin ciddii loo gargaaray ee gargaarka toos ula baashirsantay yaa ugu horreeyey nebi maxamed iyo saxaabadiisa weligood xaflad iyo allabari uma sameyn laakiin ahlulbidac iyagu waxay ku leeyihiin toddobiyo tobankii way wayn allabari la sameeyo ayaga waxa wey ilaa shaydaana iskaga talaacubaya marka waa farxad muslimiinta ciisay u tahay ummadda in mar kasta la baro weeye laakiin allabari loo dhigo iyo xaflad loo sameeya nabiga lagama soo gaarin sala allahu calayh wasalam low kaana khayranna la sabaquuna ilayh hadday khayr tahay nabi maxamed saxabadiisa nooga hormari lahaa sidaas weeye wa fii sabaaxi subxi wa huwa sabaaxu yowmi اljumuca waa maalinta jumcada subaxeedii asaabic cashar min shahri ramadaan sanata aaniya alhijriya taraa aljamcaani labadii jamaca is arkeen marka labadii jamac a is arkeen jamci waxa weeyaan oo waxa weeyaan muminiinta iyo jamci kufaarta fadacaa rasuululah rasuulka all allu baryay sala اllahu alay wasalam wakhtiyaalka dacwadu mustajaabada tahay ka midta marka muslim iyo gaal isku saftaan wakhtiyaalka dacwada iyo baryadu mustajaabada tahay ee ilaahay la tuugo ayay ka mid tahay ilaahayuu baryay marka taas maxay ku tusaydaa tabaruc iyadoo loo bishaareeyey farxad farxad iyo boodbood iyo ma ahan ilaahay isku dullayna ilaahay u tadaruca ilaahay u tawaaduca sidaas weeye sidaas weeyaan sidaasaan cadowga lagu jabshaa ee waxa weeyaan haddii aad waxa wey iska boodbood iyo farxad iyo halmaan hadday ku gasho khalaas weeye labadiina kii xoog ran wey markaas marka nebigu waa duceeyey sal اlahu alيه wasalam wuxuu yidhi allahuma allahaygiyo haadihi midaanu qurayshu waa quraysh qad aqbalad waa soo qaabishay haadihi midaanu qurayshun waa quraysh qad aqbalad xaalay soo qaabishay bikhuyalaa'iha kibirkeeday la soo qaabishay wa fakriha faankeeday la soo qaabishay saasay usocota ayadday markii la yidhi awrtaadi waa ku iniin badbaaday waxa weeyaan kibir ayay la soo dhaqaaqeen iyo horta ninka damaaciyey awrteenna aan meel iska soo saarno wuxuu hi nabigu tuxaaduka alla aday ku khilaafa quraysh aday ku khilaafsanta wa tukadibu rasuulaka rasuulkaagana waa beenine allaahumma allow fa nasraka ey nas'aluka nasraka allaahumma allow fa nasraka fa nas'aluka waxaan ku weydiisaynaa nasraka gargaarkaaga alladii gargaarkii wacadtanii aad ii ballan qaaday allaahumma allow axnihim halaag ilaahow halaag axnihim waahlikum alqadaat ilaahu subaxdii halaag quraysh quraysh waa qaraabadiisii ogowhe laakiin waa gaaloobeen waa gaalo waa intii gaalada ahayd fiiri waxa weeyaan mas'aladaas dadka gabola oo iska oo iska caamo oon iska moogta aan haddana xishoonayna iska jirto ilaahu maraykan halaag aqarin markaasuu le maraykan muslimaa ku jira hadu habaare u leeyay quraysh nabigu soo kama dhalan waxaan muhaajiriin oo dhamyey so quraysh maaha waxaa la habaaraa kufaartaas ilaahu quraysh halaaguuna nabigu leeyay sala allahu alayh wasalam waxa loola jeeda waa kufaartaas marka qofkan muslimka markuu leeya maraykan allah halaago allah jabsho waxa uu habaaraya waa gaalada ee waaxidka muslimka iskaga dhex jira ma habaarayo ilaahayna niyada wuu ogya soo ma jeedin marka waa noocaas marka waxaas waa wax iska war aan qiimo lahayn dalaa'ilu nubuwa ayaa bayhaqi ku wariyey hadalkaas ducadaas uma cadala waa la leexday asufuufa safafyaalki uma cadala waa simay dheh uma cadala waa simay asufuufa safyaalki in اllaha yuxib اladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaanahum bunyaanu marsuus safkii waa sima waxa weeyaan hadba qaabkii markaas dagaalku manaasibkaa loo sima waktigaas inaan markaa la kala hor marin ayaa ugu manaasibsanay ninaaba horey xabadkiis usoo baxa markaasu leeb caloosha ka geli macnaa kuma mudin ee saas u taabsiiyey markaasuu dib u deg dib u deg markaasuu yidhi a igu dhifata rasuulka allah waa inaan kaa waxa weeyaan anna kaa caarsada oon kugu dhufta intii oo kale saasuu yidhi markaasuu nabigu inta marada ka warejiyo igu dhufso fiiri waa rasuulka alleh igu dhufso markuu igu dhufso yidhi nab yidhi isku dheji markaasuu yidhi xayta xaalkaada wuxuu yidhi hadda waa ujeedaa yidhi meesha la taagan yahi haddeeraa dagaal la gala waxaan is idhi intaasad ku tagtaa marka markii nabiga kuugu dambeeda jirki maha istaartaa is idhi intaasaan fursaddan ka faa'idaysanayo ha fursaddaas aan ka faa'idaysanayo marka nabigu waa saf saasuu safay ilaa cadowgu haddii moogtahay ciidankii muslimka markay cadow ujeeda hadday ciidankii muslimku kala hor maraan ayagaaba isdili kara soomaa ciidankii muslimku hadday kala hor maraan fallaarta kanu dilo soo kan kale jeegada kaga dhici min marka inay siman yihiin ciidanka muhiimadda ay leedahay ka mid faa'iidada ay leedahay ka mid uma cadala waa simay nabigu asufuufa sufuuftii marka jeegada ha ku dhifan mid muslimo walaalkaa uma uma cadala waa simay asufuufa sufuuftii wa amarahum wuxuuna amray anlaa yabda-uu inaysan ku bilaabin awaamirtii u siiyey nabigu marka dagaalka fiiri anlaa yabda-uu inaysan ku bilaabin bilqitaali dagaalka xataa ya'tiyahum ilaa ugu yimaado amru nabiga amarkiisa markii la saftay uu amar siiyey nabigu wuxuu yidhi qof bilaabi karaa ma jiro ilaa aan anuu iraa bilaaba laxoogaa moog tahay raggaas waa rag hadda ilaahay sugay waa saxaabadii laakiin dadkan kale waxaa ku jira qof aan isceli karin markuu cadow ujeedo wuxuu ka baxsanaya oo hubkii la raba in cadow ku dilo uu sii daynaya isagoon isogey shan daqiiqo boqol boqol xabadood ninaa ku ridaa leeyi intaas ma cadow ku rida ya boqol xabadood waa shan daqiiqo markaasa cadow ku dilay cadow kuma dilin kaasoo kaleeto soo ma jeedi marka wuxuu yidhi cadowga waxba kuma ridi kartaan ilaa aan amarka ugu dambay in siiy angu waana gaalaadkan soo socotay fiir taas marka kalsooni qof aan lahayn isma celi karo marka waa kugu dhiftay isleeyahy wa qaala nabi wuxuu yidhi marka amaru amaru sii tarti nidaamsan wa qaala wuxuu yidhi idaa akhabuukum markay idinku soo dhawaadaan akhabuukum ay iqtarabuu minkum wey iqtarabuu minkum idaa akhabuukum markay idinku soo dhawaadaan farmuhum ku tuura leebabka waxa lagu dagaalamaa waa leebab oo fallaarta laga ridayo iyo warmo warankaas iyo seefo seefaha ugu muhiimsan gasha lagama bixi karo nabigu yidhi haye gasheedaa ku jirto keliya markaad xoogaa ka cabsataan in ku soo dhawaadaan fallaarka u dhifto hana la ii dhaqaaleeyo fallaaraha leebabka hana la dhaqaaleeyo sidaasaa la rabaa markay idinku soo dhawaadaan farmuhum ku tuura wastabquu baaqi yeela nablakum leebkiina oo hala dhaqaaleeyo waa shayga ugu muhiimsan oo muslimiintu ay ku xisaabtamaan marka cadowga la dagaalamayan hubkan qofku haysto miduu cadow wax ku yeelay iyo miduu haysta waa inuu ilaa qofkii hubku ka dhammaado khalaas waa u dhammaatay mogta marka waa inaad wax haysatood baaqi yeelato nabigu wuxuu yidhi walaa tasulluu ha siibinino gashaa ka bixinina asuyuufa seefaha xataa yaqshawkum ilaa ay idin dul yimaadaan xataa yaqshawkum ilaa ay idin dul yimaadaan ilaa ka hor seef wax ka tari mahe mogta marka ilaa ay cadowga dushiina yimaadaan yaan sheeta gafta laga bixin bukhaari sunan abi dawud intaba ku taalla uma rajaca nabigu waa laabtay ila alcariish qolkiisi cariishkii u laabtay oo saldhigga ahaa ciidankii inta amarkaa siiyo saas u safay wa macahu nabiga waxaa la jira abu bakrin radia allahu canhu fabtahala wuxuu u fabtahala wuxuu tuugay ila llaahi allah ibtihaalka waa tadaruca fabtahala wuxuu isku duleeyey ila allaahi alle subxaanahu wa tacaala wa dacaahu waa tuugay wa naashadahu waa u qayliyey ibtihaalku waa tadaruc munaashadadana waa qaylinta kor inaad ula dhawaaqdo baryada gacmaha inta taagto fabtahala waa isku duleeyey ilallaahi allah oo waa u tadarucay wa dacaahu alluu tuugay wa naashadahu waa u qayliyey xataa qaala ilah uu yidhi allaahumma allow in tuhlig haddaad halaagto haadihi alcisaabata jamaacadan alyawma maanta haddaad halaagto laa tucbadu lagu caabudi maa abadan weliga dambe lagu caabudi maa waa kuwaana maanta caalamka wixii muslim joogay haddii maanta intaan aad halaagto khalaas weeye ilahay ou lagu caabudi maa wixii dhulka muminiintii jooga nabi maxamed rume waa kuwaana ilaa intaan haddii la cuno hadde wax yaraa madiine ku haray madiinay aadayaan cagtay marinayaan sidaas nabigu sheegayaa saxdii di waxa weeyaan ay intaan waa intii ugu madaxdii dhameed hadday intaan cunaan gaaladu waxay leeyiin hadda soo afjarro marka inta yarta madiina ku hartana waa ugu tegaayo dib dambe lagu caabudi maa ilaahayo allaahumma allah in shi'ta haddaad rabto lam tuxbad lagu caabudi maa bacda alyawmi maanta ka gadaal abadan weligaa lagu caabudi maa hadaad adugu doontay saas inay dhacdo de waa marka cadowyaa naga adkaana wa baalaqa waa ku xeel dheeraaday nabigu fi tadaruci isdullaynta wاlاbtihaali isdulaynta waa isku macno fi tadaruci tadaruca isdulaynta iyo wاlاbtihaali isdulaynta xataa saqada ilaa uu dhacay ridaahu go-iisii can mankibayhi labadiisa garabu ka dhacay gacmaha si u taagayo waana waktiga ibtihaalka sida ilaahay loo baryo gacmaha ilaa dhowr keefiyaa sugano sidaan waxa weeyaan marka caadigaad baryaydo labada calacalood waa laisku dhajiyaa labadaadan garab meelaheedana waa lagu aadiyaa laakiin ibtihaalka markay ta ama dagaalka ama roobdoonta waa saas kor a loo taaga soo ma jeedid khudbada markay tahana waa saas oo qofka khadiibka markuu ducaynayo waa un saas soo ma jeedid inuu saas yidhahdo lama ogola saas inuu yidhaahdo wey oo fartaas murugsatada bis taago sida marka atixiyaadka oo kale khudbada marka la akrina waa saas marka gacmihii kor u taaga nabigu xataa saqada ilaa uu dhacay ridaahu go-iisii can mankibayhi labadiisa garab uu ka dhacay faraddahu calayhi waxaa nabiga u soo celiyey asidiiqu abubakru sidiiqa go dhulka uga soo qaaday wa qaala abubakar wuxuu yidhi xasbuka waa kugu filantay ya rasuula allahi alaxta waad ku celceliday baryada calaa rabbika rabbiga war waa ku celceliday rasuulka allah waad ku celceliday saxiix bukhari iyo muslim labadaba intaas waa ku taala ama almushrikuuna gaaladiina waa ducaysan iyaguna gaalkii ugu weynaa abujahl iyagana u duceeyey gaalkii ugu weynaa abujahl ilaa waa xaalad khatara wey gaalkii ugu weynaayo abujahl ahaa hadda markaas fiiri sanab tuugimaa markaas oo kale ilaa dhabay gaartay mogta alwasna tuuga ilaahayo uu leeyahay asna ilaahayow ninkeenna qaraabo goyska oo diin cusub aan la oqoon la yimid ilaahayow maanta hela ilaahu maanta halaag ilaahu midkaad jeceshay maanta soo reeb u leey oo wuxuu isku haystaa isagoo abujahla in nabiga laga jeceliya ka war edabdaradiisa acuudu billah waa wax la yaab leh mushrik moogtahay waa balaayo ama almushrikuuna mushrikiintii fastaftaxa waxaa dalbaday in ilaahay kala xukmiyo istiftaaxa waa ilahay inuu kala xukmiyo ama almushrikuuna mushrikiintii ama almushrikuuna mushrikiintii fastaftaxa waxaa dalbaday in la kala xukmiyo minhu mushrikiinta xaalu ka mid yahay abujahl faqaala abujahl wuxuu yidhi allaahuma allow waxa wy mushrikiintu allah inuu koonka abuuray way ogaayeen inuu asagu keligiis maamulay ogaayeen xaaladdu markay adag tahay cid kale inaysan wax badbaadi karin ogaayeen cid kalena aysan tagi jirin mana aysan baryi jirin cid aan allahayn marka xaaladdu adkaato qur-aanku masaladaasu ku celceliya ku celceliya marka ay ay ladan yihiinna waxay tuugi jireen sanamyaalka sidaasaana shirkigii ah iyo gaalnimadii soo ma jeedin fa qaala wuxu uhi allahuma allow abujaalaa la hadday oo allihii weynaa ut u yeeraaye aqdacanaa midkeenna goyn badan liraximi qaraabada wa aataanaa noola yimid bimaa diin laa nacrifu aanan garayn fa axnihi allow halaag alqadaata subaxdii allow subaxdii halaag ninka diintaan loqoon wada qaraabadana jaray allaahuma allow ayunaa midkeenna kaana ahaaday axabba mid la jacayl badan yahay ilayka agtaada wa ardaa mid raalli laga yahay cindaka agtaada fansurhu alla u gargaar alyoma maaha isaga ishabaara isaga ishabaara isagoo mushriguu leeyahay midkaad jeceshay u gargaar midku alla jecel waa nebi maxamed waa nebi maxamed gaal saas dhaa maogta gaalada waa noocaas hadda ciidan hadduu diri jira buush waa maqli jirta waa ducay jiri markuu ciidanka diro waa noocaas gaalku markuu ciidanka diro waa ducayna asna ila xaalad qatare mogta almubaarasatu wاlqitaa almubaarasatu isku soo bixidii iyo walqitaale dagaalkiiyo holcay uma taqadama waxaa soo baxay alaaatun saddex saddexdaasoo min khiirati fursaani mushrikiin mushrikiinta fardooleydeeda raggii ugu wanaagsanaa ka mid saddex nin ee raggii ugu sitay ah waxa weeyaan quraysh fardooleydeeda a soo baxeen markaasay yidhahdeen saddex noo soo saara muslimiinow saddex noo soo saara saasaa dagaalada lagu bilaabi jira waagi hore mubaarasa isku soo bax lama raba cayaarcayar inta salka fogaysato inaad wax soo tuurteen taas qof kasta awooda mogta hadda geesinimo waa dhimatay mogta geesinimo hadda warkeed waa iska macno beer fulayga dadka ugu liita inta ba baas boobihiisa qofka qorigaas boobaha ama baaska u dhacay inta salka la fogayso iska soo rida markaasu dadka kan ugu geysan wadnaha ku jari kara soo ma laakiin dhabtu markaasay ahayd nin seef holcayda wato halkan soo helo xalaloon kaa celay aad ka hortegi ood wejiga u dhige marka geesinimadu taasay ahayd hadda geesnima ma jirto fuliga ugu weynaa tabada tagu iska soo tuura uma taqadama waxaa horey u soo baxay alaaatun saddex saddexdaasoo min khiirati fursaani lmushrikiin mushrikiinta fardoolaydooda raggii ugu qayrka badnaa ka mid a macnaha raggii ugu fiicfiicna khayr lama arko raggii ugu macnaha dagaalyahansanaa laga hadla khayr kale ma lahayn raggii ugu macnaha wanaagsanaa waa cutbatu ibnu rabiica iyo shaybatu ibnu rabiica cutba iyo washayba ibna rabiica laba wiilo wada dhalatay wey iyo wlwaliid ibnu cutba wiilkaas waxa weeyaan midna adeerka u yahay midna uu dhalay oo cutba wiilkiisiiya saddexdaasoo soo baxeen markaasay yidhaahdeen ha noo soo saareen muslimiintu saddex wabaarazuu waxay saddexdaas u soo baxeen almuslimiina muslimiinta wabaarazuu saddexdaas waxay u soo baxeen almuslimiina muslimiinta fakharaja waxaa usoo baxay alaaatun saddex saddexdaasoo min shabaabi alansaari ansaar shabaabkoodii ka mid a saddex dhallinyaradii ansaareeda fag soo yiri oo yidhi annaga u diyaar inaan ka hor tagno faqaala almushrikuuna marka waa weydiiyeen man antum ay yidhahdeen markaasay yidhahan rahdun min alansaar koox ansaarana markaas yidhahdeen waxay yidhi antum akifa horta waa noo qalantaana yidhahdeen wiilal noo dhigma waa tihiin laakiin waxaan maanta rabnaa waa wiilasha ilmaadeerayaasheena oo nooga soo tegay maka ha wiilasha aan wada qalanay diinka ku kala tagnay oo ilma adeerayaasheena kuwaasaan rabnaa maanta inaan fooda istaqno idinku waa noo qalantaan nin noo dhigmana waa tihiin laakiin maya maanta ragga aan reebayna waa raggaas waa walaaluhu ku ahaa mar haddi tawxiidka lagu kala haro waa khalaas soo ma jeedid bis faqaala almushrikuuna gaaladii waxay yidhahdeen nuriidu waxaan doonaynaa bani camina ilma adeerayaashana anagu rabna maanta saasay yidhaahdeen fakharaja waxaa u soo baxoo soo booday cubaydatu ibnu alxaaris xamsata ibni cabdilmudalib caliy ibnu abi daalib oo saddexdaba bani haashim nabiga in adeeryaashiisa waxa weyan calina waxa weyan waa nabiga in adeerkiis xamsana waa adeerkiis soo ma jeedid saddexdaasa soo baxeen saddexdoodii kala qaateen ninba nin u soo baxay faqatala waa dilay xamsatun shayba shaybaa ku soo aaday kow kaga siiyey wa qatala caliyun calina wuxuu dilay alweliid weliidaa ku soo aaday bartiyuu dhib waxaa isku soo aaday marka cubayda iyo cutba wakhtalafa waxay isdhaafsadeen darbataani laba nabar bayna cutba wakhtalafa waxaa isdhaafay darbataani laba nabar bayna cutbata iyo bayna cubaydata iyo wa cutba waxa weyn cubayda ibn اlxaari oo saxaabiya iyo cutba ibnu shayba waxa weyn laba nabaray isdhaafsadeen laba seefooda isdhaafsadeen wa afqana waa jilciyey kullu waaxidin mid kastoo minhuma labadood ka mida alakra midka kale mid walba mid kale waa jilciya dhulku dhigay dhulku dhigay laakiin ma dilin marka labadood hadday isku karab dhaceen inkaan saxaabiga labadii saxaabi oo kale u taagin goobta kan kalena labadiisii aakhiri jira khalaas waa lagu soo wada rogmaday marka uma kara waxay ku soo rogaal celiyeen caliyun iyo waxamsa calaa cutba faqatalaahu waa israaciyeen waa dileen wax tamala waana qaateen cubayda cubaydana waa qaateen isagoo dhaawac lu go-an dhexdu ka sii dhintay maalintii shanaad waqad qudicat walxaal ayay qaadeen qad qudicad la jaray rijluhu lugtiisii fa maata waa dhintay bacda arbacati ayaamin afar maalmood ka gadaal aw hamsati ayaamin bisafraa meesha safra layidhaaho ku dhintay raajican xaabiya mid usii laabana ila lmadiina wastaa waa xumaysteen almushrikuuna gaaladii binatiijati mubaarasa mubaarasada natiijaday ku dhamaatay aaday ula xumaatay maxaa yeele saddexdoodiiba waa la dil marka natiijadaas aaday u sharaysteen natiijo xun a usoo baxday markaasi caradii yidhahdeen cagta aan marin meel wax la jooga maahan wastaa waa xumaysteen almushrikuuna mushrikiintii binatiijati mubaarasa isku soo bixinta natiijaday ku dhammaatay wastashaaduu waaba holceenba adaban carab daraaddeed ay ixtarauu washtacaluu wey ishtaaduasaas ixtarauu washtacaluu waaba holceenba ayaga dhan cara kaliya adaban caray la holceen fahajamuu waa weerareen calaa sufuufi اlmuslimiina muslimiinta sufuuftoodiiyay weerareen bicunfin si shidoah si adag ay usoo weerareen washaduu waa ku ordeen calayhim muslimiinta korkooday ku soo ordeen shaddata rajulin nin orodkiisao kale waaxidin oo mid nin keligiisa ama kala hara isagu ayagii dhan waxaad moodaa hal nin siday u wada socdaan orod ayagoo qabqabqablahay kasoo duldhaceen washaduu waa ku soo ordeen gaalo calayhim muslimiintii shaddata rajulin nin orodkiisa waaxidin keligiisa walmuslimuuna muslimiintuna haabituuna waxay ku sugan yihiin fii amaakini meelahoodii kala hormari maayaan kala carari maayaan yudaaficuuna xaalay difaacayaan can anfusihim nafyaalkooda leebabkay u hayaan markaasay wadnaha uga wada dhifanayaan yudaaficuuna xaalay difaacayaan can anfusihim nafyaalkooda wayaquuluuna waxay leeyihiin axad axad axad ay leeyihiin ilaahay waa mid ilaahay waa mid qalbiga kaasay ku haystaan qaylo kale ma jirto buuq kale ma jiro khalaas wa aqfa rasuulullah halkaas markii la maraayo hurday rasuulka alla sala allahu calayh wasalam waa marka waxyaa ku degaya waxyaa ku degaya wa aqfa waa hurday ama waa lulmooday rasuulullahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam ikhfaa'atan lulmo mar'a ama gamaanyo mar'a ama hurdo maradeh uma rafaca raasow kadibna madaxuu kor u soo qaaday wa qaala wuxuu yidhi abshir bishaarayso yaa abaabakrin abaabakarow ataaka waxaa ku yimid nasrullahi gargaarkii alle gargaarkii allea yimida bishaarayso haadaa kanu jibriilu waa jibriil aakhidun wuxuu hayaho ku dhegan yahay bicinaani farasihi faraskiisa hogaankiisa waa kanoo jibriiloo aras wataa jibriiloo aras wataa waa kan halka maraa yaquuduhu waa hogaaminaa calaa hanaayaahu dhinacyadiisa annaqacu boor ayaa saaran waxa way aras ila dhulka markuu ku orda boor usii daynaa jibriiloo dhinacyada boor ku leh waa kana boorka hadde waxa weya jihaadka fadiilo weyna kusoo aroorto xadiid saxiixay ku sugan tahay qofka inaysan korkiisa ku kulmaynin waxa weeyaan boorka jihaad kusoo gaara iyo duqaanu jahannam inaysan korkiisa ku kulmayn marka asagoo boor leh de waa kanaaba waa kanaaba de awlaan malag la cadaabin asagaba laakiin wacnaha waa fadiilay u tahay ey tanayaaxaa loola jeedaa tii kuu fasiray ey macnuhu waxa weeye calaa atraafi dhinacyaalkiisa alqubaaru boor ayaa ahaaday wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday qad amada mid ugu soo gurmaday almuslimiina muslimiinta yowmaydin maalinkaas bialfin madad waa maxay gurmad soo maaha marka madad madad madad marka lagu leeyahay macnaheeda waa maxay madad ya cabdalqaadir macnaheedu waa maxay cabdulqaadir noo soo gurmo saas weeye madad ya cabdulqaadir amase madad ya axmed madad kulli oday kastoo la tuugoon madad lagu daray lama arko nin shiiqa ha ahaado oday kaloo iska dhintay ha ahaado mid kastoo la tuugo madadaa ku jirta soo maa madad macnaha waa gurmad hadaad maqasho meel kale ha ka raadin waa kan haddaad caawa dul taaganta marka wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday qad amada mid ugu soo gurmaday almuslimiina muslimiinta yowmaidin maalinkaas bialfin kun kunkaasoo min almalaaikati malaaigta ka mid a murdifina xaliya kuwa isfangashan oo isdaba socda uma taqadama horayuu usoo baxay rasuululahi rasuulka ale sal allahu calayh wasalam yafibu asagoo boodayo fi duruuci diricbireed yaalkii dhexdooda ku booday diricbireed u gashaday nabiga markaas isagoo boodayuu soo baxay oo uu ka soo baxay cariishkii wayatlu asagoo akrinaya qowlahu ilaahay qowlkiisa tacaala alla waa sarreeyahay sayuhzamu ljamcu jamaca waa la jebi doonaa wayuwalluuna dubura dabooyinkayna jeedi doonaan isagoo leh oo aayaddaas akraayuu soo baxay nabigu sala allahu calah wasalam wa akhada nabigu wuxuu qaatay xafnatan cantoobo cantoobadaasoo min alxasbaa'i oo qaruuraxa dhagax ciid yaroo qaruuraxa hal saca buu qaatay wa ramaa nabigu waa ku tuuray bihaa cantoobadii wujuuhalmushrikiina gaaladii wejiyaalkoodu ku tuuray hal saca bay ahayd walxaal ayuu ku tuuray yaquulu nabigu uu leeyahay shaahat lwujuuh wejiyaalku ha xumaato ha xumaato murugo allah idiin soo hooyo shaahat lwujuuh wejiyaalku ha xumaato isagoo leh famaa min mushrikin gaal ma jiro ilaa asaaba waxaa gaaray caynayhi labadiisa indhood iyo wamankhirayhi labadiisa dul sanka labada daloola wey dulku waman kharayhi sanka labadiisa dul ilaa min tilka alxafnati ilaa shayun min tilka alxafnati ay shay-unaa gaaray oo min tilka alxafnati sacabkaas ka mid mid kasta waa kunkii hal sacab waya fiiri kunkii indhaha iyo sanku ka wada galay macnaha waa wax ilaahay maamulayo ee wax caadi maaha intaad sacab turto kun qof ma geli karta adiga marka ilaaha gaarsiiye markaasuu wuxuu yidhi famaa min mushrikin gaal ma jiro ilaa asaaba waxaa gaaray caynayhi labadiisa indhood iyo waman kharayhi labadiisa dul shay-un shaygaasoo min tilka alxafnati sacabka ka mid a wa can daalika arrintaas yaquulu lahu alle wuxuu ka leeyay tacaala alla waa sarreeya wamaa ramayta ma aadan tuurin id waqtigii ramayta aad tuurtay walaakin allah allah ramaa tuuray macnaheedu waa maxe wamaa ramayta ay wamaa awsalta ma aadan gaadhsiin gaalada indhahooda ma aadan gaadhsiinayo sankooda id waqtigii ramayta aad tuurtay walaakin allah allah ramaa gaadhsiiyey ramaada hore waa gaadhsiin tan dambena waa gaadhsiin midda dhexena waa tuurin aayaddan waa aayadda ay daliishadaan qoladan gaaladah itixaadiya itixaadiyada la yidhaahdo nimankan gaaladaho muslimka qaar ay sheegtaan laakiin waa kufaar muslimiintu ay ijmac ku yihiin inay gaalo yihiin waa qolada qabta alxuluul walitixaadka madhabka la yidhaah oo ah ilaahay addoommada isdhex gala kutubay leeyihiin magaaladan xamarya waa lagu akriya waa ku akristaan kufaartaas waxa weeyaan kitaabkaas waxaa kamid a hadda ay akriyaan qofku inuu ilaah iska noqon karo kitaabkan la yidhaha qasiidatu bintilmaliiq qasiidatu bintilmaliiq way ku taallaa inaad ilaah iska noqon karto adoo addoonkaaga iyo mukushu addoonta aad ilaah iska noqon kuleeyi aayaddaanaana noogu dali aayadda lafteedu qoraa ka hor gaalkaasu aayaddaasuu qoranaa markaasu le aayaddaana u daliili maxaa yeele wuxuu leeyahay markii la tuuraayo ciidda alla tuuri waaba tan wamaa ramayta ma aadan tuurin nabigaana gacanta ka tuuraayo marka wuxuu le ilah ku dhex jiri ka waran gaalkaas acuudu billahi min marka culimmadu waxay yidhaahdeen ilaahii weynaa subxaana wa tacaala aayadda ramyina waa ka anfiyey nabiga midna waa u sugay marka aayadda miyaad qaybna beenay qaybna rumaynay fiiri wamaa ramayta ma aadan tuurin id waktigii ramayta adu waa tuurtay ramaytadee soo nabiga looma sugin walaakin allaa rama laba ramyina waa laga anfiyey midna waa loo sugay waa inaad kala sheegtaa waay ayag waxay leeyihin ilahay ku dhex jiro tuuray gaaladaas soo ma jeedin marka laakiin ahlusunna waxay leeyihiin rami iyo gaadhsiin waa tuuridda ficilka yaa sameeyey nabiga sala allahu calay wasalam yaana gaadhsiiyey allah saas weya haddii kaleeto tira allah waxa dhan sameeyey waa aayaddii waa beeni ramaytada dhexood nabiga loo sugay aw wamaa ramayta ma aadan tuurin id ramayta markii aad tuurtay marka waa iska gaalo ayo kuwaas waa qolada oo shiika uu yahay ibnu carabi ibnu carabi muxidiin ibnu carabi ibnulcarabi maha ibnulcarabi waa shiik weyn oo maalikiya laakiin ibnu carabi wey waa midka aan asha lahayn oo gaalnimada looba dilayba inuu gaal yahayna waa lagu ogaaday waa lagu dilay laakiin bugaagtii uu ka tegay hadda adduunkii ku faaftayo madhabkiisi waa kaasa maanta muqdisho lagu akrinaaba muqdisha lagu akrin qasiidatu binti lmaliq alxamdulilah waa haynaa qofkii u baahan qasiidatu binti maliqa la yidhahda uma amara waa amray rasuululahi rasuulkii alle sal اlahu alayh wasalam almuslimiina muslimiinta wuxuu amray bilhujuumi inay weeraraan marka amarkii kala dambaysta awel muxuu amar ku siiyey ma weerari kartaan ilaa aan anugu idna amr kaliya sinaada haddaynu kusoo dhawaadana leebabka la dhaca intaas awel amar haysteen amarkii kama dambaysta ayuu sii daayay marka amarkii kama dambaysta markaasuu yidhi gala marka markaasay hal mara dardareen oo safafkii gaalada kala dilaaciyeen oo madax duulaa iyo lug duulayda gaaladii noqoto hal marad soma jeed uma amara rasuululahi rasuulka allah amray sal اlahu alيه waslm almuslimiina muslimiinta bilhujuumi weerar cala mushrikiina la weeraro wa qaala wuxuu ihi shuduu ku orda waxarajahum waa ku booriyey nabigu cala alqitaali dagaalka fashada almuslimiina muslimiintu waa ku ordeen walxaalhum ayagu calaa nashaadin firfircoonidooda ay ku sugan yihiin lama orday maanta o dhan waa difacay ku jireen iyagoo nashaadkoodii ku jira waqad zaadahum waxaa u siyaadiyey taxamusan qiiro waxaa u siyaadiyey iyo xamaasad wujuudu wujuudu rasuulilahi rasuulka alle markay ka heleen sala allahu alayh wasalam min bayni adhurihim dhexdooda yuqaatilu xaalu dagaalamayo qudaamahum hortooda rasuulka alle markay dhexdooda ku arkaan isagii dagaalkii seeftii la dhaca gaaladii taasaa qiiro kusii qaaday markaasaa nin walbaaba isku or hore u or taasu marka maxay ku tusaydaa nabigu sala allahu calayh wasalama dagaalka asagaa la baashiri jiray taasaana waxay ka qayb qaadan jirtay qiirada iyo damiirka iyo dareenka mu'miniinta meel nabigii ridayo maxaa adiga ku yaalla naftiisiiuu ilaahay ka gadayo soo maaha naftaadu marka xaybta imaan mar haddii ilaahay laga gadayo maqaaliya kula tag waa inaad ka gadaa marka laakiin haddii qaa'idkii iyo in alla intii indhahay aheyd ay waxa weeyaan guryaha hoostooda ku jiraan ee la yidhahdo gala idinku gala waxa weeyaan midna waa un galaa midna wuxuu leeyahay hadday meesha qayr yaallo ha la iiga hormar ha la iigu dira aniga kalsooni ma imaanayo kalsoonidu mar waxay ku imaataa qiyaadadu inay safka tagaan taasay ku imaan kartaa iyaadadu kalsoonidu taasay ku imaan kartaa marka wuxuu yidhi fiiri waqad zaadahum waxaa u siyaadiyey taxamusan xamaasad wujuudu rasuulilahi rasuulka ilahi helidda ay ka heleen sala allahu alay slam bayna aturihim dhexdooda yuqaatilu xaalod ka dagaalamayo qudaamahum hortooda faakaduu waxay bilaabeen yuqallibuuna inay gedgediyaan asufuufu safyaalka inay safaftii gaalada kala dildilaaciyaan oy xaggii xagga u kala rogaan ragga isku xirnaa oo la dhex jiiray taasay bilaabeen oo wayaqdacuuna ay gooyaan alacnaaqa qooraha oo madax wiifaya keliya la arko seefu ku dhacayso wa nasarahum waxaa u gargaaray almalaaikatu malaaigta malaaigtaa u gargaaraysay fa kaanuu malaa'igtu waxay ahaayeen yadribuuna kuwa garaacaya fowqa acnaaqi lmushrikiina mushrikiinta qoorahooda korkooda qoorta meesha surku ku dhammaado luquntu meeshay ku dhammaato madax uga dhegan tahay ay ku dhifanayan markaasa madaxa keligiis anuunka xagga ku dhacay wayadribuuna waa garaacayeen malaa'igtu minhum gaalada kulla banaanin cirifyada dhammaantood gees kastay uga dhifanayeen gacanta lugta kulligii jaraya wayadribuuna waa garaacayeen malaa'igtu minhum mushrikiinta kulla banaanin cirifyada dhammaantood ama dhinacyaalka dhammaantood fa kaana arrinku wuxuu ahaa yanduru ee yasqudu inuu dhaco waa dhaca fa kaana wuxuu ahaa arrinku yanduru inuu dhaco ra'su rajuli nin madaxiis laa yudraa aan la ogayn man darabahu mid garaacay iyadoon cid garaacdayn la ogayn adoo harka madaxiio ka dhacay adood cayrinayo isla madaxa ka jaro horta madaxiiyo iska dhaca nin saxaabigaa yidhi rasuulka alla midaan cayrsaayu markaasaan waxaan maqlaahu yidhi xizum xizum xizum aan maqlaahu yidhi markaasuu wuxuu yidhi kadib ninkii gaalkaan eryahay madaxiis waaba dhacay markaasuu nabigu yidhi rumaad sheegtay samada saddexaad muu yidhi malaa'igtii ka soo gurmatay uu ka mid ahay si afraad looday mid ah samadaas malaaigtii kasoo gurmata gurmadkaasuu ku jiray aysuunku araskaas araskii hore u leeya gal u leey gal gal u leeya malagu uu gaalka ku eriya watanduru waxaa dhexayday sidaasaa markeedgaarka alla u jeedaan dadkaas marka dib dambe ma looga celi karaa diinta fiiri nin isagoo u jeeda malaa'igtii soo degtay dib dambe diin loogama celi karo soo ma jeedin marka waxa weeyaan watanduru waxaa dhacayday yadu rajuli nin lugtiisaa dhacayda kawle ninkaasoo laa yudri aan loogeyn man qataca qofgooda aan loogeyn cidgooda saas adoo gaalka caylinaya adaka luka dhacda agga ku dhacda xataa nazlad ilaa ay ku degtay alhaziimatu jabkii bilmushrikiina gaaladii falaadu waxay magan galeen bilfiraari carabi marka cagahay wax ka dayeen wa akhada almuslimuuna muslimiintiina waxay gudagaleen yuaariduunahum inay baacsadaan oy dabagalaan wa akhada almuslimuuna muslimiintiina waxay gudagaleen yuaariduunahum inay baacsadaan oo fa yaqtuluuna ay dilaan fariiqan koox wa yasiruuna fariiqan kooxna iska qafaashaan xargal markaa ku boobay noqoto xargaha ku boob qaybna iska laab marka dagaalka waxaa ku jiro dhankaas ka dagaalamayay gaalada ibliis ibliis oo isku soo ekeeyey nin odaya oo la dhihi jiray suraaqat ibnu maalik ibnu jucshum oo ballan kula galay inuusan ka cararayn maanta goobta ayaa dagaalka dhankaas uga jiray oo yidhi anaynin garab taagan ha ka cabsanina waa taqaanaan suraaqa ninkaad maqli jirta inaan ahay waxaan rabaa maanta inaan loo kala tegin nimankaas ilaa lasoo afjaro mar alla markii gaaladiiyo jabtay u arko malaa'igtii uu indhaha ku dhuftay oo jafayda uu cagaha ka day markaasay gaaladii yidhaahdeen yaa suraaqa eynaata halkaad nooga tegayda oo meel intaga tagaan joognaa markaasuu innii ara maa laa tarawna innii akhaafu allah rabb alcaalamiin aniga waxaadnaan ujeedinaan ujeedaa rabb alcaalamiin aana ka baqaaya iga taga badhay gelinina cararidu cararay baddu isku tuuray fakamaydu isu yidhi maanta markaasuu badda dalq yidhi oo timbad wa kaana ibliis gaalka ibliis aha wuxuu ahaa qad xadara mid yimid fii suurati suraaqat ibni maalik ninka la yidhaha suraaqat ibni maalik muuqaalkiisu ku yimid kaasuu isku soo ekeysiiyey ibnu jucsham jucsham iyo jacsham iyo jucash iyo jucshum jucshum iyo jacsham labadaba waa saxiix ibnu jucshum iyo ibnu jacsham ta'yiidan isagoo xoojinayuu yimid lilmushrikiina gaalada wa taxriidan isagoo ku boorinaya lahum mushrikiinta calaa qitaali muslimiin muslimiinta in lala dagaalamo falamaa ra'aa ibliis markuu arkay almalaa'ikata malaa'igta iyo wamaa yafcaluun waxay samaynayaan nakasa wuxuu u laabtay calaa caqibayhi cirbihiisa gadaalu iskaga cararay nakasa wuxuu ku laabtay calaa caqibayhi cirbihiisa wa farra waana cararay ila albaxri alaxmar badda cas ilaa laga gaaro wa alqaa nafsahu nafsadiisana fiihi baddu ku tuuray wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed